rasuullada cutubka toddobaad
markaasaa wadaadkii sare wuxuu yidhi waxaanu masaasaa markaasuu ku yidhi walaalo iyo aabbayaalow dhegaysta ilaaha ammaantu wuxuu u muuqday awowahin ibraahim markuu mesobotamiya joogay intuusan haaraan degin oo wuxuu ku yidhi ka soo kac waddankaaga iyo dadkaaga oo kaalay dalka aan ku tusi doono markaasuu ka soo kacay dalkii reer kaldayiin oo wuxuu soo degay haaraan oo markuu aabbihiis dhintay ayaa ilaah meeshaas isaga ka soo wareejiyey oo keenay dalkan aad haatan deggan tihiin oo dhahalle kama uu siin xataa meel uu cagtiisa dhigo laakiin wuxuu isaga ka ballanqaaday inuu dalka mulki u siiyo isaga iyo farcankiisa ka dambeeyaba inkastoo uusan dhal lahayn ilaah sidan buu u hadlay in farcankiisu degi doono dal shisheeye oo iyaga la addoonsan doono oo afar boqol oo sannadood la dhibi doono ilaah wuxuu yidhi quruunta iyagu ay u addoonsamaan ayaan xukumi doonaa markaas dabadeed ayay ka soo bixi doonaan oo meeshan iigu adeegi doonaan oo wuxuu isaga siiyey axdiga gudniinta haddaba ibraahim wuxuu dhalay isxaaq oo maalintii siddeedaad ayuu guday isaga isxaaqna wuxuu dhalay yacquub yacquubna wuxuu dhalay laba-iyo tobankii aynu ka soo farcannay kuwii aan ka soo farcannayna intay yuusuf ka masayreen ayay waxay ka iibiyeen masar laakiin ilaah baa isaga la jiray oo dhibaatadiisii oo dhan ka samata bixiyey oo axsaan iyo xigmad ka siiyey fircoon oo ahaa boqorkii masar markaasuu isaguna wuxuu isagii taliye uga dhigay masar iyo reerkiisii oo dhan haddaba waxaa masar iyo kancaan oo dhan ka wada dhacay abaar iyo dhibaato weyn awowayaasheenna dhuuni bay ka waayeen laakiin markii yacquub maqlay in masar sarreen jiro ayuu markii ugu horraysay awowyaasheen diray oo markii labaad waxaa walaalihiis la aqoonsiiyey yuusuf markaasaa fircoon wuxuu gartay yuusuf qolodiisii markaasaa yuusuf cid u diray oo u yeedhay eebbihiis yacquub iyo dadkiisii oo dhan oo ahaa shan iyo toddobaatan qof markaasaa yacquub masar tegey isaga qodhiisii waa dhintay iyo awowyaasheenba waxaana la geeyey shekem oo la dhigay xabaashii ibraahim qiimaha lacagta ah kaga iibsaday wiilashii xamoor oo shekem joogay laakiin markuu soo dhowaaday wakhtigii ballankii ilaah kula ballamay ibraahim ayay dadkii ku soo kordheen oo ku bateen masar tan iyo intii boqor kale oo aan yuusuf aqooni masar ka kacay isaguna waa khiyaaneeyey dadkeenna awowyaasheenna wuu xumeeyey oo wuxuuna ku qasbay inay ilmahoodii yaryaraa iska tuuraan si ayan u sii noolaan muusena wakhtigaasuu dhashay oo wuxuu ahaa wax qurux badan oo saddex bilood ayaa gurigii aabbihiis lagu hayey markii la tuurayna fircoon gabadhiisii ayaa qaadatay oo sidii wiilkeedii oo kale u korsatay muusena waxaa la baray xigmaddii masriyiinta oo dhan hadalladiisa iyo falmihiisana xoog buu ku lahaa laakiin markuu gaadhay afartan sannadood oo buuxa ayaa waxaa qalbigiisa gashay inuu walaalihiis oo reer banu israa'iil ahaa soo booqdo oo markuu arkay midkood oo lagu gardarroonayo ayuu ka celiyey oo intuu kii la dulmayey uu aarguday ayuu masrigii dilay oo wuxuu u malaynayey in walaalihiis garteen sida ilaah gacantiisa iyaga ugu samata bixinayo laakiin ma ay garan oo maalintii ku xigtay ayuu iyagoo diriraya u yimi oo wuxuu damcay inuu heshiisiiyo markaasuu yidhi niman yahow walaalaad tihiine maxaad isu dulmaysaan laakiin kii deriskiisii dulmayey ayaa isaga iska riixay oo ku yidhi yaa nooga kaa dhigay taliye iyo xaakim ma waxaad doonaysaa inaad ii dishid sidaad masrigii shalay u dishay markaasaa muuse hadalkaas aawadiis cararay oo sidii ajnebi buu dalka midyaan u degganaa meeshaasna laba wiil buu ku dhalay markii afartan sannadood dhammaatay dabadeed ayaa waxaa isagii boorsiinaay cidladeedii uga muuqatay malaa'ig ku dhex jirta geed dabka ololayo oo markii muuse arkay ayuu wuxuu arkay la yaabay oo intuu u soo dhowaanayey inuu arko ayaa waxaa u yimid codkii rabbiga oo leh anigu waxaa nahay ilaaha awowyaashaa ilaaha ibraahim iyo ilaaha isxaaq iyo ilaaha yacquub markaasaa muuse gariiray oo ku dhici waayey inuu eego markaasaa rabbigu isaga ku yidhi kabaha cagahaaga ka furfur maxaa yeelay meesha aad ku taagan tahay waa dhul quduus ah dadkayga masar jooga rafaadkooda waan arkay taahoodana waan maqlay oo waxaan u imid inaan samata bixiyo haddaba kaalay masar baan kuu diri doonaaye muusaha kan ay diideen oo ku yidhaahdeen yaa kaa dhigay taliye iyo xaakim isagaa ilaah ugu soo diray gacanta malaa'igtii geedka uga soo muuqatay inuu ahaado taliye iyo samatabixiye kana iyaga masar ka soo saaray oo yaabab iyo calaamooyin ku sameeyey masar iyo badda cas iyo cidlada afartan sannadood kanuu waa muusihii ku yidhi reer binu israa'iil ilaah wuxuu walaalihiin idinka dhex kicin doonaa nebi sidayda oo kale kanu waa kii ku dhex jiray kiniisaddii cidlada oo la jiray malaa'igtii isaga kala hadashay buur siinaay iyo awowayaasheen kii la siiyey hadallada nool inuu ina siiyo isaga awowayaasheen ma ay doonaynin inay addeecaan laakiin intay iska riixeen ayay qalbigooda geliyeen inay masar dib ugu jeestaan oo waxay haaruun ku yidhaahdeen inoo samee ilaahyo ina hor socda maxaa yeelay muusihii inaga soo kaxeeyey dhulka masar garan mayno waxa ku dhacay markaasay waxay wakhtigaas sameeyeen weyli oo sanamkii waxay u keeneen alabari oo waxay ku farxeen shuqulkii gacmahoodu sameeyeen laakiin ilaah baa ka jeestay oo wuxuu faraha uga qaaday inay u adeegaan guutada samada sida ay ugu qoran tahay kitaabka nebiyada bal reer binu israa'iilow afartankii sannadood oo aad cidlada joogteen ma anigaad i siiseen xoolo qalan iyo allabaryo weliba waxaad qaadateen taambuuggii molokh iyo xiddigtii ilaaha remfen oo ah waxyaalihii aad u samaysateen inaad caabuddaan haddaba waxaan idiin kaxayn doonaa baabiloon shishadeeda awyaasheen waxay cidlada ku hayeen taambuuggii maragga sidii kii muuse la hadlay ugu amray isaga inuu u sameeyo sidii qaabkii uu arkay kaas ayaa aawowayaasheen markoodii la soo qaadeen yeshuuca markay galeen oo qaateen dhulkii quruumihii ilaah aawowayaasheen hortooda ku eryey ilaa waagii daa'uud daa'uudna ilaah hortiis ayuu wanaag ka helay oo wuxuu weyddiistay inuu ilaahay yacquub u helo meel uu dego laakiinse sulaymaan baa guri u dhisay hase ahaatee kan ugu sarreeya ma dego guryo gacmo lagu sameeyo sida nebigu leeyahay samadu waa carshigayga dhulkuna waa meeshaan cagaha saarto rabbigu wuxuu leeyahay guri caymaad ii dhisi doontaan ama maxay tahay meeshaan ku nastaa miyaan gacantaydu samayn waxyaalahan oo dhan idinkan madaxa adag oo aan qalbiga iyo dhagaha laga gudinow weligiinba ruuxa quduuska ah waad hor joogsataan sidii awowayaashiin yeeli jireen oo kale ayaad idinna yeeshaan bal nebiyada keebaan awowayaashiin silcin xataa iyagu waxay dileen kuwii hore u sheegay imaatinka kan xaqa ah kan idinku aad haatan gacangeliseen oo dusheen waxaad sharciga u hesheen sidii wax malaa'iguhu hagaajiyeen laakiinse ma aydnaan hejin haddaba markay waxyaalahaas maqleen way ka xanaaqeen oo u ilka jiriqsadeen isaga laakiin isagoo ruuxa quduuska ah ka buuxa ayuu samada aad u fiiriyey oo wuxuu arkay ammaanta ilaah iyo ciise oo medigta ilaah taagan oo wuxuu yidhi bal eega waxaan arkayaa samooyinkii oo la furay iyo wiilkii aadanaha oo midigta ilaah taagan laakiin markaasi cod bay ku qayliyeen oo dhagaha fadhiisteen oo iyagoo isku wada qalbi ah ku yaaceen isagii markaasay intay magaalada ka soo saareen dhagxiyeen kuwii maragga hela dharkoodii waxay ag dhigteen nin dhallinyaro ah oo la odhan jiray saulos markaasay dhagxiyeen stefanos oo rabbiga baryaya oo ku leh rabbi ciisow ruuxayga qaado markaasuu jilba joogsaday oo cod weyn ku qayliyey oo ku yidhi
rabbiyow dembigan dushooda ha ka dhigin oo markuu sidaas yidhi ayuu dhintay